kulan wacan saaxiib yaal ku soo dhawaada barnaamijka waxbarashada raadae hasanaa ee magaalada jowhar toddobaadkii baahdahan oo kale ayaad dhegaysataan barnaamijka waxaanu kusoo qaadanaa mawduucyo kala duwan toddobaadkana waxaan kusoo qaadan doonaa munaasabad lagu shaacinayo doorashada guddoonka sare ee midowda ardayda jaamacadda balaasma faraceeda jowhar balse inta aan u gudgelin barnaamijka fariinta gaaban
soomaaliya waxaa dhibaato ba-an ku haya saameynta isbeddelka cimilada sanad walba waxaan aragnaa abaaro qaybo ka mid ah soomaaliya ka dhaca daadad iyo fatahaado saameeya dad badan oo ku sugan gobollada qaar heer kulka cimilada oo sii kordhaya iyo dhibaatooyin kale oo badan haddaba si wax looga qabto dhibaatooyinka waa in bulsho ahaan aan la shaqeynaa dowladda federaalk ah ee soomaaliya dowlad goboleedyada iyo hay-adaha ka shaqeynaya wax ka qabashada arrimaha deegaanka joojinta xaalufinta dhirta isticmaalka bacaha iyo caagadaha iyo wax walba oo wasaqayn kara hawada muwaadin u istaag wax ka qabashada saameynta aan wanaagsanayn ee arrimaha deegaanka
soo noqod wanaagsan dhegeystayaal barnaamijka waxaynu socodsiin doontaa anigoo asaare cabdi xuseen dhanka iyo farsamadanu waa injineer saki doorashadan oo ka dhacday hoolka weyn ee jaamacadda balaasma ayaa waxaa kasoo qayb galay maamulka jaamacadda balaasma macalimiin qaar ka mid ah ardayda jaamacaddii weliba murashaxiinta u tartamaysay guddoonka sare ee jaamacaddii ku-xigeenkiisa ugu horeyn waxaan siin doonaa maamul ku-xigeenka jaamacadda balaasma axmed aadan axmed iyo mahad jiino oo ka mid ah guddiga doorashada iyagoona ka warbixiyey hereerka laga soo maray doorashada wasalaatu wasalaamu calaa ashraf almursaliin sayidina maxamed wacalaa aalihi wasaxbihi wasalam qof kasta waxaan ku salaamayaa mansabka iyo taitalku halkan ku joogo intaa kadib maanta waxaan u joognaa shaacinta natiijada ee doorashada dabcan doorashadan waxay ka duwneed doorashooyinka hore ka dhici jiray jaamacadda jaamacadda waxay soo qabatay ilaa dhowr doorasho doorashadan way ka duwneed oo waxay ahayd doorasho qof iyo cod ah mar haddii la dhaho doorasho qof iyo cod ah waa ogtihiin marxaladahay marayso waa iska dhib badan tahay khayrilahaas iyo guddiga doorashooyin ka shaqaynayay tiimka waxay sameeyeen dadaal aad u dheer musharaxiinta iyagana waxay sameeyeen juhdi si wanaagsan wax oola shaqaynaya intay socotiyey qabanqaabadii doorashada laga soo bilaabo isdiiwaangelinta isdiiwaangelinta waxayna soo bilaabatay lix ilaa atanka bisha oktoobar maanta aan joogno shan iyo tobankii ee novembar waxaan aan rajaynaynaa in lagu dhawaaqo natiijada haddii laba dhagax laisku dhufto hal dhagax ayaa jajabayo dhagaxaas oo halayo musharaxiinta tartamaysay mar haddii tartan imaadane waxaa waaye qof le soo haraayo waxaa samayseen juhdi qof kasta wuxuu soo bandhigay waxa uu ka dhex guuxayo ama himiladiisa ay tahay taa ee qof kasta haddii uu guulaysto siduu uu horumari lahay ardayda jaamacadda waxa qabadkiisa qof kasta uu soo bandhigay wax qabadkaasaa soo bandhigayseen waxay inoo tahay fifaalo wanaagsan taa ee in bulshada la gaarsiin karo qof iyo cod ah ardaydii cododkooda dhiibanayay sida wanaagsan cododku dhiibteen waxaan leenahay idinkana waad gaarteen guushiinii dhammaan musharaxiinta tartamaysa waxaan leenahay waa wada guulaysanay oo hal duwan aan wada saarana oo ah balaasma family cod kasto qof kasta oo guulaystay iyo qof kastoo loo guulaystayna hal mabda aan wada socno oo ah inaan wada guulaysano qof kastoo annaga naga mid ayna wuu guulaystay dhammaan musharaxiinta u kala tartamaysay guddoomiyaha iyo guddoomiye ku-xigeenka ardaydii cododkooda bixinaysay waqtiga adag kuwa ugu jiro safaf dheerdheer qof kasto inuu codkiisa dhiibto waxaan leenahay dadaalaa samayseen dadaalkiina aadaad ugu mahadsantihiin ka maamul jaamacad ahaana waxaa idin leenahay dadaalkiina horuu sii wada waxaa halkaan rabaa inaan ugu mahad celiyo tiimkii sameeyey systemkan soo difaacday haddana sameeyey in lagu qabto doorasho ka dhexdhacda jaamacadda dhexdeeda waxaan leenahay mahad iyo maxamed waxaa sameyseen magac mar haddaa maqasho daljirka dahsoon waxaa waaye qof shaqada uu qabto inta badan hadda waxaa aragnaa qof markuu shaqada qabto waa la abaalmariya laakiin qof shaqo uu qabto oo la abaalmarin laakiin mar kastana qabto shaqo mahad iyo maxamed markii laga soo tago systemka inay sameeyeen lagu qabtay doorasho jaamacaddan waxay u ahaayeen lafdhabar markii la dhaho activityda shaqo kastoo jaamacadda ka dhacaysa waxay ka ahaayeen xubin welina waxay u taagan yihiin iyagoo jaamacadda ka qalin jabiya inay noqdaan xubin ka shaqaysa jaamacadda dhammaan xubnaha u tartamayay xilalka kala duwan waxaan leenahay waxaa sameyseen dadaal iyo juhdiyaa sameyseen hore usii wada insha allahu tacaala doorashada oo dambane waxaan rajaynaynaa middaa mid kasii qurux badan mar kastana waxaan rabnaa in aan sameyn isbedel isbedelna wuxuu ku yimaadaa markii wax oo gacmo wadajir wax u qabtaan markaan annaga isku nimaano maskaxdeena aan shiilno wadajirka iyo midnimada in laga wada shaqeeyo loona shaqeeyo dhammaan arday kastoo jaacadda dhigtan inuu u shaqeeyo bulshaduu ka yimid anaga waxaan ka imaanay bulsho birin waxaan u noqonaynaa bulsho aan u noqonaynaa aadaa umahadsantiin musharaxiinta dhammaan waxaa idin leeyahay waa guulaysateen guushana qof keliya ma raacina dhammaan waxay raacday bah balaas may raacday aadaa umahadsantiin waxaan rabaa in aan waxyar aan ka taataabto heeraha kala duwan ee aan soo marnay doorashadan doorashadii ka horeysay waxaan ahaa guddiga qalanqaabinaya gacantana ku hayay waxaan la kulannay dhibaatooyin fara badan haba ugu badnaato waqtiga waxaan inta badan oo aan la kulanay waxay ahayd waqtigii doorashada lagu qabtay waqti aan ahayn inay inoola gashay gedda marka markii aan aragnay in doorasho cod iyo qof ah ay tahay lama huraan ayna tahay mid loo baahan yahay bal waxaan ku dhiiranay in aan raadino xal ka dugan midka iga adiga wakiil iga ahee howlga gal sanduuqana waxaa waaye warqadda kurid sidaan wada ognahay konton iyo kow qofood wakiilka ma noqon karaan ugu yaraan lix boqol ilaa iyo kun arday mar waliba dhaliilaa jiro marka waxaan ku dhiiranay in aan raadino xaal ka dugan xaalkan waxaan la gaashanay maamulka oo waxaan dhahnay bal ka waran xaalkan xaal ka dugan haddii aan keenno maamulkii wayne waa waynagu dhiirigeliyeen haddii ay ahayd dhan kasta haddii ay xitaa waxay maamulka saa'id inooga saacideen oo aan ugu mahadcelinayaa mar labaad iyo mar saddexaad dhanka qarashka sida aa wada ogtihiin qalabka ma ahan qalab soomaaliya yaala ama soomaaliya laga heli karaa maamulka jaamacadda balaasma oo ugu horeeya maamulaha jaamacadda ustaad bashar waa mahadsan tahay sidoo kale waxaa lafdhabar inoo ah oo juhud iyo dadaal isagan inoo bixiyey ustaad yacquub axmed yacquub oo ah supervisorkii inoola shaqaynayay intii ay shaqadaani socotay waxaa xusid mudan ku dhowaad siddeed bilood inaan ku guda jirnay in aan soo saarnay systemkan markii aan soo saarnay wuxuu maray saddex heer heer koowaad oo aninka aan ku tijaabinaynay waxqabadkiisa heer labaad oo ahaa midkii aan buuga aan ku difaacanaynay kadib waxaan ula hortagnay maamulka markii aan maamulka ula hortagnay uu arkay in uu systemkani yahay mid lagu qaban karo doorasho amnigiisana wuu aad u wanaagsan yahay wuu inuu fasaxay maamulka codsigeennana wuu naga ajiibay wuuna mahadsan yahay heerka maanta waa heerkii saddexaad oo maraayo waxaan ku qabanay doorasho cod iyo qof ah sidii uu sheegay maamulkii igu horeeyey laba dhagax haddii laysku dhufto midaa jabi doono guddoomiyaasha way mahadsan yihiin sidoo kale oday codbixiyaasha iyaguna way mahadsan yihiin sida inoola dhowreen sharciga sida ay inoola ilaaliyeen sharciga u yaala doorashada haddii aan u gudbo amniga systemka xaqiiqdii amniga systemka aad iyo aad uu adag yahay qof waliba wuxuu ku galayaa suulkiisa mana dhicin mana dhici kartaba qof laba qofood inay isku suul ahaadaan qof suulkiisa suuluusan ahayn inuu ku galo oo ku codeeyo ma aha mid dhici kara qof waliba suulkiisa markuu ku galo waxaa kasoo horbaxay ama kasoo boodaya neemkiisa kasoo qaad anigoo kale haddii aan ku galo suulkayga waxaa iga soo horbaxaya mahajiin oo cali kadib kadiba codka dhiiban kartaa waxaa kaleento xusid mudan in maamulka isigoo systemka awalba u adkaa amnigiisa adkeyn uu amniga doorashada uu sii adkeynayo labada maalin ee doorashada socotay maalinta arbacada iyo maalinta khamiista maadaama oo aniga aan nahay dadkii soo saaray qalabkan oo juhdi dadaal ku bixiyeen oo aan ahayn maamulka wuxuu go-aan ku qaatay inta ay doorashada socoto inaana kombyuter la aadin xaafadda ardayda iyo guddoomiyaasha iyo tartamayaasha waxaan u bishaaraynayaa in labada maalin ay socotay doorashada labada maalin ay socotay doorashada arbaco iyo khamiis kombyuter xaafaddeeda uma qaadan nin waliba waxaa waaye ardaygu codka ka doontay cod ka siiyey amniga doorashadana aad iyo aad ay u adkeed waxaan leeyahay qof waliba natiijo qurux badana u rajaynaya waana mahadsanteed hagaag dhegeystayaal markaana waxaan siin doonaa cabdulaahi bashir diinle oo ah maamulaha jaamacadda blasma farceeda jowhar isagoona ku dhabaaqay natiijada doorashada ay ciddii ku guulaysatay natiijada guddoonka ardada jaamacadda balaasma xarunta jowhar run ahaantii waxaa inoo soo socotay doorasho codayn ayaa inoo soo socotay codaynta waxaa ka horeysay registrationha la maray ardadoo dhan waxaa waa registration ay mareen kadibna waxaan u dhaqaaqnay wejigii labaad oo ahaa inay ardada codeeyaan maalintii arbacada iyo khamiista waxaa inoo soo gabagaboobay codayntii maantoo jimcahana in sha allah waxaan ku dhawaaqi doonaa natiijada run ahaantii ardada jaamacadda waxay sii sameeyeen waa waxyaabo aad iyo aad loogu baahan yahay in bulshada ay ku tallaabsadaan horumar kastana wuxuu ka bilowdaa meel ayuu ku bilowdaa meel ayuuna ku eg yahay in sha allah nidaamkan doorashada jaamacadda sidaa hore loogu soo sheekeeyey heerar kala duwan uu soo maray haddana maantana waxaan maraynaa qaab digital ah ardayga inuu suulkiisa lagu rejistareeyo suulkiisana uu marka hore boortalkiisa uu ku galo uuna ku codeeyo sidaan ka war hayno intii hadda doorashada socotay ardada dhammaanteed lama wada diiwaangelin qaar ka mid ah oo aan la diiwaangelinaa jirtay mid ka mid ah ardada oo oo aan la diiwaangelin suulkiisa lagu diiwaangelinno doorashada yimidaa jiray oo marka suulkiisii uu meeshii tagayna laga waayey mar dambe haddaan la baarin waxaa la ogaaday inaan la rejistaraynin ardaygaas marka doorashada waxay ku tusaysaa marka qofka waxa rejistaraynaya inuu yahay qofkii saxda ahaa oo aan koobi uusan noqon karin marka mahadoo dhan waxaa u sugnaatay allah subxaanahu wa tacaala kasakuu ardadii iyo macalinkii hawshan ama sistamkan sameeyey ayaa mahadoo dhan u sugnaatay sidoo kale waxaan u mahad celinaa musharaxiinta iyo dhammaan ardadii ka qayb qaadatay ee barnaamijkan waqti dhanbaan joognaa hadal badan haama buuxsho insha allah haddana waxaan guda gelaynaa shaacintii natiijada sidaa ka war haysan systemkan waqti uu leeyahay waqtigiisa marka la gaaro unbaa la furi karaa kadibna sababta haddeertan oo systemka uu xiraya waxay tahay inaan isla wada aragno kadibna sharaxaadaan ka bixi doonaa aad iyo aad aa umahadsantihiin waxaan rabaa inaan warbixin kooban horta ka bixiyo natiijada doorashada gudoomiyaha gudoomiyaha waxaa la diiwaangeliyey horta ardada waxaa isdiiwaangelisay oo sistamka lagu diiwaangeliyey laba boqol tomaniyo sideed arday aa isdiiwaangelisay labada boqoloo tomaniyo sideedda ardayoo isdiiwaangelisay waxaa codeeyey boqol soddon iyo sagaal ardaya codaysay waxaan codeynin oo aan imaanin toddobaatan iyo sagaal arday ma imaanin oo ma codeynin marka qaybta hore ee guddoomiyaha ama presidentiga xilka guddoomiyaha waxaa u sharaxnaa axmed salaad cali cabdulle waxaa u sharaxnaa sulaymaan daa'uud sidaa halkaan a uga jeedaan wuxuu hadda soo bandhigay waa winarka guulaystaha uu soo bandhigaa qaybta hoose markaad tegtid ayuu wuxuu noo sheegaa siday u kala guulaysteen waxaa ugu horeeyo axmed salaad maxamuud axmed salaad maxamuud waxa uu helay lixdan cod kaasoo ka dhigan afartan iyo saddex dhibic toban iyo toddoba boqolkiiba ayuu ku guulaystay ardadii codadka bixisay oo ahaa boqol soddon iyo sagaal oo u dhiganta boqolkiiba boqol ardada codaysay axmed salaad wuxuu ku guulaystay lixdan cod ayuu ku guulaystay taasoo u dhiganta afartan iyo saddex dhibic toban iyo toddoba boqolkiiba cali cabdulle waxa uu helay afartan iyo toddoba cod afartan iyo toddoba cod ayuu helay taasoo u dhiganta soddon iyo saddex dhibic siddeetan iyo kow codadkii baxay ama ardadii codaysay waxaa kaloo ku xigay sulaymaan daa'uud waxa uu helay soddon iyo laba cod oo ah oo u dhiganta labaatan iyo saddex dhibic labo dhibic zero two cod ayuu helay ardadii codadka bixisay sidaa darteed guddoomiyaha ardada jaamacadda balaasma xarunta jowhar sanadkan waxaa ku guulaystay axmed salaad maxamuud oo helay lixdan cod haddana waxaan u gudbaynaa qaybta labaad oo ah vice presidentiga ama guddoomiye ku-xigeenka labaad guddoomiye ku-xigeenka sidaa hore usoo sheegnay waxaa isdiiwaangelisay laba boqol tobaniyo sideed arday laba boqol toban iyo sideed ardayaa la diiwaangeliyey waxaa codaysay boqol soddon iyo sagaal arday waxaa aan codaynin toddobaatan iyo sagaal arday aa codaynin xilka guddoomiye ku-xigeenka midowga ardayda jaamacadda balaasma waxaa u sharaxnaa mahad sheekh xuseen cusmaan iyo xuseen ibraahim maxamuud xuseen ibraahim maxamuud oo ah oo u tartamayay guddoomiye ku-xigeenka koowaad ama guddoomiye ku-xigeenka midowga ardayda jaamacadda balaasma xarunta jowhar wuxuu helay lixdan iyo sagaal cod ayuu helay oo u dhiganta afartan iyo sagaal boqolkiiba halka mahad sheekh xuseen cusmaan uu helay toddobaatan cod oo u dhiganta konton boqolkiiba sidaa darteed guulaystaha guddoomiye ku-xigeenka midowga ardada jaamacadda balaasma xarunta jowhar waa mahad sheekh xuseen cusmaan oo ku guulaystay toddobaatan cod weli waxaad la socotaan barnaamijka waxbarashada raadiyo haysnaa ee magaalada jowhar markana waxaan siin doonaa qaar ka mid ah murashaxiinta u tartamaysa xilka guddoonka sare iyo ku-xigeenkiisa iyo qaar ka mid ah macalimiintii kasoo qayb gashay munaasabadda iyagoona hambalyo u diray guddoomiyaha iyo weliba ku-xigeenkiisa
maanta waxaa halkan iskugu nimid in aan wada aragno bandhigii musharaxiinta kii ku guulaysan lahaa guddoomiyaha midowda ardayda jaamacadda balaasma faraceeda jowar runtii waxaanu sameynay kambeyn aad u wanaagsan balse sidai macalimiinta hore ugu dhawaajiyeen if two stones are crushed one stone is broken marka walaalahayga guulaystay waxaan leeyahay hambalyo hambalyo hambalyo
marka ugu horeyso mahadu idil waxay u sugnaatay allah subxaanahu wa tacaala marka labaad maamulaha jaamacadda guud brofesor cabdulaahi bashir diinle iyo dhammaan kasoo qaybgalayaasha halkan ku midaysan gaar ahaan ustaad iyo macalimiinta halkan fadhida intaa kadib tartamayaalka ama musharaxiinta anaga aan ka mid ahaa aadaan ugu bogaadinayaa midka guulaystay oo ku soo baxay anigana waxaynu nahay la jirkiisa oo garabkiisa aynu taagannaha maxaa yeelay haddii aanan guddoomiyaha koowaad aan lala shaqaynin keligiis wax ma qaban karo madaxweynaha haddii amarkiisa aanan la fulinin wax u toosaya ama wax u hagaagaya ma laha sidaa awgeed marka guddoomiyaha waanu la shaqaynaynaa waana la soconaa guddoomiyaha koowaadna ku-xigeenkan guddoomiyaha koowaad ku-xigeenka ee mahad xuseen sheekh cusmaan asiguna waanu la shaqaynaynaa hadduu ilaah ihahda insha allah halkaan waxaan uga baxayaa far kaligeed wax ma qabato ama gacan hal far fool ma dhaqdee dhammaanteen aan midowno wuxuu u taagan yahay guddoomiyahaas keliya neerson uma taagna wuxuu u taagan yahay guud ahaan ardayda jaamacadda balaasma xarunteeda jowhar magacayga waa cali cabdil axmed runtii waxaan u hambalyeynayaa waa guddoomiyaha koowaad iyo guddoomiyaha labaad waxaan leeyahay waa koleyte waxaa samayseen cambain oo juhdigiina ama dadaalkiina wuxuu ahaa inaad noqotaa maanta guddoomiyaha koowaad iyo kan labaadba run ahaantii waa qof walba waxay u qoran yihiin wuxuu u qoran wuu helaya sanadkii hadda lasoo dhaafayey haddii aan xasuus aan galo waxaa lii guulaysta laba dhibcood sanadkaana waa waa isdhiirigeliyey marka sanadkaana waa ii noqon waasay inaan noqdo guddoomiyaha midowga ardayda jaamacadda laakiin sanadka dambe hadduu ilaana gaarsiiyo sanadka dambe ma sabri doonee simister seven haddii aana xataa buuga xataa shaqa ma ku leeyahy guddoomiye inaan noqdo leeya marka hadduu ilaana gaarsiiyo waa axmed salaad iyo saaxiibkeyga maad waxaan ii leeyahay hambalyo hadduu ilaana gaarsiiyena guddoomiye markaan musharaxan ahaa ballanqaad yaa aan sameeyey ballanqaadkii aan sameeyey inaad idinka kasoo bixi doontiin ayaan rajeyn doona insha allah
dhammaan halkaa waxaa ka salaamayaa maamulka jaamacadda macalimiinta ardayda iyo saxaafadda aadaan ugu faraxsannahay inaan maanta ka soo qayb galno shaacinta doorashadii guddoomiyaha iyo guddoomiye ku-xigeenka midowda ardayda jaamacadda balaasma xarunteeda jowhar anigoo ku hadlaya magaca macalimiinta waxaan leeyahay guddoomiyaha iyo guddoomiye ku-xigeenka ee ku guulaystay doorashada hambalyo hambalyo intaas kadib waxaan rabaa inaan dardaaran u jeediyo guddoomiyaha iyo guddoomiye ku-xigeenka sababtoo ah intaasoo boqol oo arday ah ayaad kasoo dhexbaxdeen oo aad u noqoteen hoggaan marka shaqo culus ayaa la idin dhiibay waxaan rajaynaynaa marka inaad shaqadaas ka soo baxdaan sababtoo ah qofka markuu xil qabto ee, waxaa lagu yeelanaa waxaa waaye waa xuquuq waaye ee ardayda ku yeelanayaan sababtoo ah markii kaligaa arday ay ahayd aad jaamacadda soo galaysa xisad aa qaadanaysa kaligaa ahayd laakiin maanta mas-uuliyaddaas mas-uuliyad ka weyn ayaa idii korortay marka waxaan rajeynaya insha allah mas-uuliyaddaas aad ardayda u qaadeen iyo waajibaadka idii saaran inaad ka soo baxdaan waxaan waxaan aad aan markhaati ka nahay in eh, doorasho cod eh, qof iyo cod ee la qabtay oo xur ah xalaalna ah Eh, waa maxaa la dhahaa waxaan ugu mahad celinaynaa gruubkii ama tiimkii ka qayb qaatay Eh, ilaa iyo siddeed bilood soo waday inay ay soo hindisaan ama ay soo saaraan eh, barnaamijkan oo kale ay soo saaraan waxaan dhihi karnaa waa tiim hor- hormuud u noqon karo soomaaliya oo dhan markii la fiiriyo eh, maxaa la dhahaa eh, qaabka ay u qabteen iyo sida ay xogta u ilaaliyeen oo xataa mar aniga aan isku dayay inaan o- ogaado si hoose u ogaado xafiiska aan soo galay hadda dhow Eh, daqiiqado ka hor aan dhahay bal ii sheegan iyo anaga xataa ma ogin ayna dheheen marka taas waxay caddaynaysaa inay ay eh, doorashada sir ahayd qof aysan ogaa karin Eh, taasna ay ka shaqeeyeen eh, tiimkii eh, qo- barnaamijkan quruxda badan lasoo qabtay markii laga soo tago mahadcelintaas iyo iyo iyo ammaantii ay mud- mudnaayeen waxaa kaloo ammaan weyn mudan ar- eh, macallimiintii iyo maamulkii ka qayb qaatay eh, fududeynta barnaamijkan Eh, kadib waxaan hambali u dirayaa guddoomiyihii iyo guddoomiye ku-xigeenkii eh, lagu doortay halkan eh, doorashadii labada maalin soo socotay waxaan leeyahay hambalyo eh, axmed salaad iyo iyo iyo guddoomiye axmed salaad aan dhaho guddoomiye axmed salaad iyo guddoomiye ku-xigeenka eh, mahad Eh, dadaal fiicanaa samayseen waxa waaye dadaalkiina ka miro dhaliseen waana ku guuleysateen Eh, waxaan rajeynaa inaad qaadataan dardaarankii ustaad abuukar oo uu soo jeediyo aadka u fiicnaa waxaan kaloo hambalyo u dirayaa asxaabtii kale ee hadalka quruxda badan lasoo jeedisay ayagoo qanacsan Eh, waa laga guuleysta ma dhihi karne waxaa waaye waa rag wada guuleystay oo ayaga dhan isku wada qanacsan waxaan leeyahay tartankiina meesha kasii wada kambiinkii hadda aad samayseenna sii saddex jibaar ah si aad mar kale aad noo- noo noo hogaamisaan horta dhammaan waa wada guuleysanay saa u dhan nahay plasma family sidaa u nahay waa wada guuleysanay inaa guuleysanay waxaa caddeyn u ah een, doorasho oo soomaaliya dhan weligeed laga qaban aan qaban Sabab- xitaa madaxdeeni iskuma dayin inay sameeyaan laakiin annaga waa sameynay waa guuleysanay guulaan taaganahay marka een, waxaa ku dayasho mudan ardaydii een, soo samaysay systemkan doorashada ku dayashay mudan yihiin sidoo kale een, waxay isku dayeen inay sameeyaan barnaamij itus itaabsi ah waana ay ka dhabeeyeen fikirka markaad ka howlgasho waxaa kuu soo baxayo natiijo natiijadana waa wada aragnaa anaga dhan markhaatiya ka nahay marka waxaan leeyahay een, axmed salaad iyo saaxiibkiisa mahad wada shaqayn wacan dhammaan waxaan rajaynaa in yani sanadkaa u noqon doono sanadka jaamacadda ugu firfircoon howlaha activity iyo wax walba u noqon doono insha allah Een, idinkan waxaan leeyahay garabkiina allaha galo nin xil qaada el- eed qaad soo ma inaan goobjoog ah u ahaano ama markhaati aan ka ahaano gudoomiyaha koowaad ee jaamac- ee midowga ardayda jaamacadda balasma iyo gudoomiyaha labaad ee midowga ardayda jaamacadda balasma doorashada shaaci- eh, shaacinta doorashadoodii Eh, waxaan aad ugu faraxsanahay inaan arko mar labaad eh, cali cabdulle iyo axmed salaad oo tartamayo gudoomiyaha koowaad iyo gudoomiyaha gudoomiyaha koowaad oo wada tartamaya iyagoo sanadka hore uu tartamayay gudoomiyaha labaad labaduu tartamayay ee guul daraysteen oo haddana usoo dalacay inuu tartamaan gudoomiyaha koowaad ee jaamacadda Eh, cali dadaal fiican uu sameeyey wuu dadaalay Eh, hase ahaatee laakiin ilaah muusan u qadarin inuu noqdo gudoomiye ilaahay qadartiisa waxaa kusoo baxay axmed salaad waa noqday gudoomiyaha koowaad ee midowga ardayda jaamacadda balasma xarunteeda juwaar axmed salaad waxaan leeyahay mar koowaad iyo mar labaad iyo mar saddexaadbu waa dadaashay dadaalkaadii waa ka mir dhalisay hambalyo hambalyo iyo gudoomiye ku-xigeenka jaamacadda midowga ardayda mahad waasna ku soo baxay kaalinta labaad ee gudoomiye ku-xigeenka marka hola idin hortaalo dardaarna hor u jeediseen khudbadooyina hor usoo bandhigteen khurb- khudbadooyinii iyo dardaarinkiinii way duwan yihiin biri waxaa idin laga rabaa maanta laga bilaabo markuu shirka xirmo shaqada koowaad ee jaamacadda ugu talagasheen inaa horaa ka qabtaan haddaa howlgab aa noqotaan dadka idinla tartamayaa joogo xilka waa idin laga qaadaa xilka waxaa idinka aa leediin maahan waxaa idinla doorta waaye si idinla doorta haddan la idinla qaadaa Ee, marka qaybihii dambe ee barnaamijka aanu isla soo gaarnay dhegeystayaal markana waxaan siin doonaa mahad sheekh cismaan iyo axmed salaad oo ah guddoonka cusub ee jaamacadda balasma Een, dhammaan maamulka guud ee jaamacadda macalimiinta een, guddiga doorashooyinka ardayda musharaxiinta een, bahda saxaafadda dhammaan waxaa idinku salaamayaa salaamta islaamka assalaamu calaykum waraxmat ullaahi tacaala wabarakaatu salaan kadib een, runtii aadaa u faraxsanahay sababta uu faraxsanahayna ma ahayn inaan ku guulaystay guddoomiye ku-xigeen koowaad ee midowda ardayda jaamacadda balasma ee sababta u faraxsanahay waxay tahay inaan ka mid tahay ardayda jaamacadda balasma khaasatan xarunteeda johar Een, anigoo hadalkayga ku dheeraanayn waxaa halkan kaga mahad celinayaa dhammaan maamulka jaamacadda balasma macalimiinta ardayda musharaxiinta oo waqtigooda soo huray kaambeyn fara badanna sameeyey sidoo kaleente waxaa mahad celin gaar ah u mahad celinayaa bahda een, qaabilsan ama guddiga qaabilsan doorashooyinka iyo dhammaan macalimiinta iyo ardayda ka qayb qaadatay in la sameeyo abkan technicalka ah kaasoo noo suura geliya inaan qabsano doorasho qof iyo cod ah taasoo horay gobolka ama magaalada jaamacad ee hore u qabsan sidoo kaleente een, waxaanu mahad celinayaa een, walaalkay marna saaxiibkay guddoomiyaha ardayda jaamacadda balasma axmed salaad maxamuud kaasoo igu dhiirigeliya inaan isku soo sharxo guddoomiye ku-xigeenka labaad Een, waxaan ku leeyahay kun iyo kow jir hambalyo sidoo kaleente waxaanu mahad celinayaa een, saaxiibkay cali cabdul axmed een, kaasoo asigana sidoo kale garab weyn ka qaatay inaan isku soo sharxo guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee midowda ardayda sidoo kaleente waxaan u mahad celinayaa een, saaxiibkeyga saleymaan daa'ud siido waxaa kaleento u mahad celinayaa saaxiibkeyga xuseen ibraahim een, dhammaan waxaa idin leeyahay aad ayaad umahadsantihiin sidoo kaleente kama marna dhammaan ardayda halkaani soo xaadirtay een, waqtigoodana inoo soo huray sidoo kaleente waxaan u mahad celinayaa inkastoo ay halkan ka maqan yihiin ardayda codkooda igu deeqay een, waxaa idin leeyahay aad baad u mahadsantihiin Een, sidoo kaleente waxaan u mahad celinayaa een, mahad celinta ugu dambeysay een, maamulka guud ee jaamacadda balasma anigoo aan kala qaadayn aad iyo aad ayaa u mahadsantihiin mahadsanidin mahadsanidin mahadsanidin
waa maalin kale oo qurux badan wejiyadaana macalimiinteyda ardaydeyda inaan maanta ku noqdo winners ama guulaystaha koowaad ee guddoomiyaha midowda ardayda jaamacadda balasma Eh, dhammaan waxaan u hambaleynayaa bahdii saxaafadda ee barnaam- baxda saxaafadda eh, ardaydii ka qalin jibisay jaamacadda balasma ee barnaamijkan quruxda badan ee noo keentay ee dhahday Eh, waxaan ka dhigaynaa barnaamijka doorasho iyo qof cod ah Eh, sanadkii hore guddoomiyaha midowda ardayda jaamacaddaas kusoo sharaxay Eh, waan ku guuldaraystay marka saaxiibkeyga eh, asxaabteyda oo maanta guuldaraysta waxaan leeyahay beriyaa guulaysan doontaa insha allah haddii alla yidhaahdo marnaba ha ka niyad jebinaa idin leeyahay anigoo ah semesterkii saddexaad semesterkii labaadaa guuldaraystay haddana waxaan filaya semesterkii shanaadaa maraya marka dhammaan ardayda waxaan rajeeyaa inay wada guulaysan doonaan dhammaan waa wada guulaysan aniga keliya ma guulaysan sidaasaa idin leeyahay dhammaan maamulka eh, macalimiinteyda sharafta leh Eh, anigoon kala reebayna asxaabta dhammaan bahda saxaafadda waxaan idin leeyahay hambalyo hambalyo khaasatan dictoorkey dictoor nuur salaad sidees hambalyaa ku leeyahay dictoor adigana hambalyo khaasa waa gabagabadii iyo goobaabadii waxaan idin leeyahay dhammaan waa wada guulaysane bahda jaamacadda balaasma farceeda joor wadahan intaasaynu kusoo gabgabaynaya barnaamijka waxbarashada raadiga isna ee magaalada jawaar oo aan toddobaadkan kusoo qaadanay munaasabad lagu shaacinayay doorashada guddoonka sare ee midowda ardayda jaamacadda balaasma faraceeda jawhar intuu socday barnaamijka anigo wasaare ayadana socodsiinaya dhankay farsamada waa injineer saki tan intaan ku kulmi doono barnaamijkan mid ceenkiisa sida ay nabadgeliyo